فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله رمضان مبارك qodobada dhuuxa caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kulan lagu kala qaadanayey qaraaraadkii ka soo baxay shirkii hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maktabka siyaasadda geeska kalena lagu bogaadiyey guulaha ciidamada mujaahidiinta oo dhex maray wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo culimmada sidoo kale waxaad ku maqli doontaan dhuuxa wareysiyada dhacdooyinkii toddobaadka iyo xubinta ta'amulaadka suuradaha annuur iyo alxujuraad غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh waad mahadsan tahay maxamed cali ciise dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo xiliyadan oo kale aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah elfurqaan qodobada caawan toddobaadka kusoo qaadan doono waa howlgaladii ugu waaweynaa ee toddobaadkan ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaan ku hormarno gobolka gadow jaamac cabdi aadan oo ahaa taliyaha za-adka guutada tobanaad ee qeybta saddex iyo afartanaad ee ciidamada dowladda federaalk ee ka howlgala gobolka gadow ayaa lagu dilay howlgal guulaystay oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gobolkaas sarkaalkan ayaa waxaa laga soo furtay baskoolad uu ku hubaysanaa markaan iyo gobolka baay ee koonfurta soomaaliya guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax culusla beegsaday askar ka tirsan ciidamada xabashada etoobiya oo ku lugeynayay nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana qaraxaasi lagu dilay shan askari oo ka tirsan ciidamada xabashada etoobiya ee duulaan gardarada ku jooga magaalada baydhabo halkaay ku dhaawacmeen afar kale gobolka bakool ee koonfurta soomaaliya askari ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa lagu dhaawacay weeray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen xiro ciidano ku taala degmada waajid ee gobolkaas dhacdooyinkii toddobaadkan ugu waaweynaa ee aan diiwaan gelinay ee kusoo dhacay warqabadka warbaahinta alfurqaan waxaa ka mid ah howlgal ku bilowday camiliyad nafurnimo ah kadibna ay xigeen dagaalyahano naftood horyaal ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya weerarkan oo qaatay saacado badan ayaa waxaa lagu ekeeyey xarun uu ka socday abaabul ciidan oo ka dhan ah wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarkan ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan labaatan xubnood oo ay ku jiraan saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka xubintii dhacdooyinka toddobaadka inahaas ayaan kusoo koobaynaa nabadgelyo intaan toddobaadka dambe aan hawada dibaan ugu kulmayno sidaas iyo macno allah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag markaana dhegaystayaal waxaa nagu soo maqan kulan muhiim ah oo dhex maray wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose iyo culimmada balse waxaad ku soo dhowaataan markan xubinta ta'amulaadka suuradaha annuur iyo alxujuraad ee uu duubay sheekh khaalid baadarfi allaha u naxariistee waxaana soo jeedinaya maxamed cali
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاه الله خير ما جزى نبي عن أمته أما بعد في درسنا هذا سنتأمل darsigan waxaan isku dultaagi doonnaa hadalka allaah ee ah إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم قال ابن عاشور ibnu caashuur raximahullah wuxuu yidhi aayaddan waxay sal u tahay nidaamka jamaacaadka isugu yimid masaalixda ummadda maxaa yeelay kulan kasta waa inuu imaam lahaado iyo qof maamulo qorshaha isku imaatinka waxayna aayaddu tilmaamaysaa mashruuciyadda ay leedahay in isku imaatinkaasi uu nidaam iyo hoggaan yeesho waxaana sunnada ka mid ah inaanay jamaaco isugu imaanin ilaa inay amiir yeeshaan mooye qofka marka jamaacadaasi hogaaminaya uu wuxuu taagan yahay booska weliyul amriga mu'miniinta sidaasina waxa uu ku taagan yahay maqaamka nebiga sala allahu calayhi wasalam oo qofna isku imaatinkaasi kama bixi karo isagoo aan ka fasax qaadan amiirka maxaa yeelay haddii kulanka laga dhunto waxaa meesha ka baxaya in la helo faa'iidadii loo kulmay aayaddan waxay caddaynaysaa ahmiyadda uu amiirku leeyahay marka howl la isugu yimaado sida howsha jihaadka salaada jumcaha iyo jamaacada safarka iyo wixii la mid ah waxay kaloo aayaddu caddaynaysaa ahmiyadda ay leedahay in qofku amiirkiisa ka fasax qaato marka ay ku soo daristo xaalad deg deg ah isagoo jooga jihaadka ama kulammada caadiga ah waa lama huraan mar kasta in la fasax qaato dadka oo dhammina waa inay ogaadaan in fasax qaadashadaasi lagu xiray iimaanka qofka iyo inuu leeyahay iimaan dhammaystiran aayaddu ma diidayso in qofku iimaan leeyahay laakiin waxay diidaysaa in qofkaasi leeyahay iimaan dhammaystiran allah wuxuu yidhi إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا وفي استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم dembi dhaaf dalabka uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam qofkaasi alle u weydiinayo waxay deliil u tahay in fasax qaadashada ay tahay in laga tegay arrinkii mudnaanta lahaa allah wuxuu yidhi فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ففيه بيان أن هذا الذي استأذن وخرج من هذا الاجتماع aayaddu waxay caddaynaysaa in qofka fasaxa qaatay ee ka tegay kulankii iyo isku imaatinkii uu ka tegay arrinkii mudnaanta lahaa sidaasi darteed buu rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu alle u weydiiyey dembi dhaaf haddii marka qofka isagoo fasax qaatay ka tegay kulammada uu yahay qof ka tegay howshii mudnaanta lahayd bal ka waran kuwa ka dhuumanaya kulammada masiiriga ah ee looga arrinsanayo nolosha ummadda si gaar ah jihaadka oo kadib dhacaya jihaadka kadib markii ay garteen oo ay weliba muddo ku jireen islamarkaana ay dhadhamiyeen macaanka ay leedahay in cadowga allaah lala dagaalamo iyadoo allaah la raalli gelinayo markaas kadibna ku raalli noqonaya inay u weecdaan adduunyada halkii ay horay u taagnaayeen baarka sare ee islaamka dadka noocaas ah way ku khaldameen kadib dhicidda jihaadka markii ay garteen inuu jihaadku waajib yahay kadib oo ay arkeen cisiga laga helaya jihaadka iyo sida loogu duleeyo gaalada oo ay ogaadeen in jihaadka lagu keeno tamkiinka diinta dadka noocaas ah ee jihaadka ka tegay fasax la'aan khalad weyn ayay galeen sideedana qofka marka uu amiirka uga fasax qaadanaya inuu ka tago jihaadka oo uu iska aado gurigiisa iyo ehelkiisa oo uu ku marmarsiyoodo cudurdaarada aan sharciga ahayn ee uu allaah ku caddeeyey aayadda soo socota waa mid khalad weyn ku kacay allah wuxuu yidhi قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا خطأ من يترك الج- من يترك الجهاد ويركن للدنيا ويرجع ويرجع إلى بيته kani waa khaladka uu leeyahay qofka jihaadka ka taga ee adduunyada u wacda oo gurigiisa isaga laabta bal ka waran qofka jihaadka ka tegay haddana dawaaqiidda isku dhiiba qofka jihaadka ka taga ee gaalada isku dhiiba sidaasina ku bixiya macluumaad iyo xogo mujaahidiinta waxyeelayn karta shaqadooda iyo amniyaadkoodana saameyn karta kaasi waxa uu ku dhacay dembi weyn haddii aanu ka toobadkeenin wuxuu ku jiraa halis maxay tahay wuxuu jihaadka uga tegey waa sabab la-aan amaba wuxuu uga tegay dheefraadis ama jirro ku dhacday qalbigiisa ama sabab adduunyo fiicnaan lahaydaa in khaladkiisu ku ekaado keliya inuu jihaadka ka tegey oo uu xaafaddiisa iska aaday laakiin wuxuu ku darsaday inuu isku dhiiba cadowga mujaahidiinta marka qofka sidaasi sameeyey khaladkiisa waa mid weyn dembigiisana ma yara sidaan horeyba u soo sheegnay wuxuu ku doodi karaa qofka inuu dhaho waxaan ku arkay mujaahidiinta khaladaad qofka sidaas leh waxaan ku leenahay oo dawaaqiidda iyo madaxdooda ma khaldamaan miya kaba soo qaad in mujaahidiintu ay khaladaad leeyihiin haddii aad isbarbar dhigto khaladaadka mujaahidiinta iyo kuwa aad isku dhiibtay intee ayuu la ekaanayaa khaladaadka mujaahidiinta nebiga sala allahu calayhi wasalam markii uu diray sarriyadii nakhla ee uu hogaaminayay cabdulaahi bnu jaxsh radiallaahu canhu waxay moodeen inay ku jiraan maalmihii ugu dambeeyey ee jamaaduthani iyagoo ku jira maalmihii bilaa xurmada lahaa markii ay arkeen kolonyadii horeyna wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam u yidhi cidnaha dilina iyagoo u malaynaya inaanay bil xurmad leh ku jirin ayay kolonyadii qabteen mid ka mid ah mushrikiintiina dileen laba kalena way soo qafaasheen waxaan qisada uga socdaa markii ay ku soo laabteen nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku canaantay inay dagaalameen bil xurmad leh iyaguna waxay dhaheen rasuulkii allow annagu maanan ogeyn inaan ku jirno bilaa xurmada leh yacnii way khaldameen quraysh waxay rasuulka u soo direen ergo iyagoo leh sidee iyadoo ashhurul xurum lagu jiro wax u qarxinaysaa waxaad sheeganaysaa inaad tahay rasuul xagga allaah laga soo diray haddana bilihii xurmada lahaa ayaad qarax fulinaysaa markaas buu allaah soo dejiyey يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير يعني كبير القتال في الشهر الحرام yacni in la dagaalamo bil xurmad leh waa arrin weyn laakiin maxaa ka soo horjeeda oo ay gaaladu geesteen وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل فإن كان هؤلاء المجاهدين أخطأ haddii mujaahidiintu ku khaldameen inay wax dilaan bil xurmad leh dembiga aad adinku geysateen marka loo barbardhigo khaladka iyaga ka dhacay waxaa weyn faldembiyeedka aad geysateen وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل هكذا يتعامل القرآن مع أخطاء المجاهدين sidaas ayuu qur-aanku u maaraynayaa khaladaadka mujaahidiinta khaladaad way leeyihiin ma jiro qof shaqaynaya oo aan wax khalad ah samaynaynin waa lama huraan inuu khalad dhaco laakiin su-aashu waxay tahay sideen ula macaamilaynaa khaladaadka mujaahidiinta khaladaadka mujaahidiinta waxaan ula macaamilaynaa inaan la barbardhigno khaladaadka cadowgooda yaa khalad ahaan weyn maanta ma maraykanka mise mujaahidiinta ma mujaahidiinta ayaa khalad weyn mise dawaaqiidda beddelay sharciga allaah oo gaalada gacal ka dhigtay sidaas ayaan arrimaha u miisaamaynaa khaladka mujaahidiinta ka dhacna waxaa loo dhaafayaa marka loo barbardhiga xasanaadkooda markii ay muslimiintu jabeen qaswata uxud sidee buu alle u maareeyey khaladka ay galeen shiishahanadii ka soo degay buurta ee sababta u ahaa jabka dhacay allaah wuxuu yidhi ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين والذين هربوا في تلك المعركة ragga cararay dagaalkaas ee jabay wuxuu alle ka yidhi إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم فهذا الله سبحانه وتعالى يتعامل مع أخطاء المجاهدين waa allah subxaanahu wa tacaalaa cidda sidaan ula macaamilaysa khaladaadka mujaahidiinta marna waxaa khaladaadkooda la barbar dhigay khaladaadka cadowga allaah marna waa la cafiyey adigana inta halkan timaaddo ayaad leedahay mujaahidiinta khaladaad ayay leeyihiin markaas ayaad isku dhiibaysaa cadowga oo aad siinaysaa xoga dhibaataynaya mujaahidiinta waadna isla saxan tahay sidee marka ay suuragal ku noqon kartaa sidaas u fiirso si kasta uu u weynaado khaladaadka mujaahidiinta xalkuma wuxuu ku jiraa inaad isku dhiibto cadowga mise wuxuu xalku ku jiraa inaad khaladaadka jira hagaajiso oo aad naseexayso oo aad sabarto ilaa uu ka imaanaya amarka allaah iyo farajkiisa qofkan cadowga isku dhiibay wallaahi waad og tahay in waxaad ku andacoonayso ay tahay marmarsiyo iyo xujo aan waxba ka jirin oo aad ku doonaysa inaad sabab uga dhigto jihaadka aad ka carartay wallaahu lmustacaan dadka iskhilaafana alla agtiisa ayay ku kulmi doonaan maad u run sheegtid naftaada oo aad u sheegtid inay iyadu taagdaraysay ama dheefdoon noqotay sidaba ay sameeyeen dhallinyarada qaar oo runta ka sheegay waxay cadowga isugu dhiibeen markii la weydiiyey maxaad cadowga isugu dhiibteen waxay yidhaahdeen dhallinyaradaas annagu waan awoodi weynay shaqada jihaadka laakiin walaalaha way naga khayr badan yihiin sawaabkana way ku taagan yihiin annaguse waan taagdarraynay sidaas ayaana cadowga isugu dhiibnay inkastoo kuwa noocaas ahba ay khalad leeyihiin haddana waxay ka wanaagsan yihiin kan cadowga inta isku dhiibay haddana khaladka iyo dembiga saaraya dadka mujaahidiinta ah wallaahu lmustacaan sidoo kale waxaan uga digaynaa qofka isku dhiiba cadowga inuu naftiisa fidno u horseedo oo aanay uga raalli noqon doonin inuu isdhiibay oo keliya waxay weydiin doonaan inuu keensado damaanad qaad ah inuusan mar dambe u laaban doonin jihaadka waxaa dhacda inay ku weydiistaan xogo iyo macluumo waxyeelaynaysa mujaahidiinta taasina waxay noqonaysaa inaad cadowga allaah u dabacday oo aad bixisay xogo ay muslimiintu leeyihiin taasina waa halis weyn oo gaari karta xadka muwaalaadka gaalada walciyaadu bilaah marka ma habboona inaad naftaada geliso arrimahaas dulliga ah maxay kaa dhibaysaa haddii aad la sugnaato walaalahaaga haddayba lama horaan tahay inaad jihaadka ka tagto isaga laabo gurigaaga taasi lafteeda waa khalad laakiin ma gaarsiisno khaladka iyo dembiga aad ku kacayso marka aad cadowga allaah isku dhiibto waxaan alla weydiisanaynaa inuu nagu sugo diinkiisa iyo jihaadka waddada allaah oo uuna waafajiyo waxa uu jecel yahay oo uu raalli ka yahay isaga ayaa arrinkaasi awoodee darsigan wuxuu gebagabo u ahaa ta'amulaadka aan ku samaynaynay suuratu nuur waxaan bilaabi doonnaa insha allah inaan isdul taagno suuratu alxujuraat alle waxaan weydiisanaynaa towfiiq iyo toosnaan في سورة الحجرات أسأل الله التوفيق والسداد وآخر دعوانا أن الحمد لله تأملا تأملا في سورتي النور والحجرات
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qeybaha dambe ayaan ku dhownahay ee barnaamijka kulan lagu kala qaadanayey qaraaraadkii ka soo baxay shirkii hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maktabka siyaasadda geeska kalena lagu bogaadiyey guulaha ciidamada mujaahidiinta ayaa dhexmaray wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose iyo culimmada waxaana warbixintan idinku soo maqan noogu diyaariyey cabdulaahi soomaali oo ka qayb galay
mas-uuliyiinta maktabka dacwada ee xarakada shabaabul mujaahidiin iyo walaayada shabeellaha hoose ayaa kulan ay casharaf barbar socotay waxa ay la qaateen culummada diinta islaamka kaasoo ujeedooyinkiisa ay ka mid ahayd in culummada looga warbixiyo shirkii toddobaadyo ka hor soo gebagaboobay ee hoggaanka xarakada shabaabul mujaahidiin iyo maktabka siyaasadda iyo walaayaedku ay yeesheen in la bogaadiyo howlgallada meelaha qaar ka socda ee guulaha laga gaaray iyo in culummada loo mahad celiyo maadaama dhowaanahan howlo dacwada la xidhiidha walaayada iyo maktabka dacwada iyo iyagu ay iska kaashanayeen howl dacwada la xidhiirta mas-uulka dacwada ee xarakada shabaabul mujaahidiin iyo waaliga gobolka ayaa kelimaad muhiim ah halkaa ka jeediyey iyadoo oo waaligu uu ku dheeraaday ka hadalka amaba faahfaahinta qodobadii ka soo baxay shirkii madaxda xarakada shabaabul mujaahidiin ay yeesheen iyo doorka culummada uga aadan hirgelinta qodobadii ka soo baxay culummada ayaa bogaadiyey ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ee furmaha dagaalka ku sugan gaar ahaana kuwa ka dagaalamaya gobolka shabeellaha dhexe ee muddada kooban dhulka baaxadda la ugala wareegay dowladda federaalka ah oo kaashanaysa diyaaradaha dagaalka ee shisheeye shaqaale katiin ayaa waxau sheegeen qorshihii duulaanka ee laba sano ka hor lagu soo qaaday walaayaadka islaamiga ah uu halbacaad lagu lisan noqday ficilada iminka socdana ay yihiin kuwa lagu farxo si guud haddee nasriga iyo khayrka faraha badan ilaahay subxaana wa tacaala nagu galladaystay dadka muslimiinta in loogu bishaareeya way tahay oo ilaahay subxaana wa tacaala wabashirilmu'miniin buy allana waxaan weydiisanay in noo dhammaystiro duulaha isdabayaalka ah ee cadowgii isbahaystay ee tirada badnaa ee xoogga sheeganayey ee cir iyo dhulba ka dagaalamayey ee dhan kasta oo dagaalku uu leeyahay ku tala galay inay muslimiinta ka xasuuqaan waad maqlaysay murtadka murtadiinta xukuma inuu dhahayay saddex meelood ayaanu beegsanayna xagga maaragta dhaqaalaha iyo xagga caskariga iyo xagga caqiyada iyo fekerkaan kala dagaalamayna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigay dagaalkiisii mid baaba uu ka dhigay oo gadaal u noqday Ee, maantana ayagiibaa maaragtay ishaysta oo isku dhex yaacsan oo qeeladooda ay baxaysaa marka waxaa taasi ku tusinaysaa cadowga isku dhexyaac badan baa haysta Ee, muslimiintana iyo mujaahidiintana kor bay u socdaan ilaahay ballanqaadkiisii baana maanta aan indhaha ku arkaynaa sida cadowga u badnaa iyo siday isu kaashadeen iyo siday ku ballameen iyo waxoodii ilaahay inuu gadaal iyo ugu celiyey walaa yaxiiqu lmakru sayiu ilaa biahlih shirqoolkii iyo wixii ay dhigeen oo dhanba ilaahay iyagu ku celiyey subxaanahu wa tacaala maanta marka waxaa muuqanaysa fifaalo wanaagsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu muslimiintii makaninayo dhulkii hore looga soo saaray sheekh fu'aad maxamed kalaf oo lagu xasuusto in marar badan uu furmaha dagaalka ka soo muuqday ayaa dadka muslimiinta u sheegay in loo baahan yahay in allah loo mahad celiyo marka ay guulaha gaaraan waxa uu soo hadal qaaday goodiskii madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud gurguurte ee ahaa in xarakada shabaab almujaahidiin uu ciribtiri doono amaba baabi'i doono iyo weliba wejigabaxa iminka uu la kulmay waxa uu sheegay in ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ee shabeellaha dhexe ku sugan uu farxadda la qaybsanayo asiga oo dhanka kalena xusay haweenkii jihaadka garab taagan ee ku sugan wilaayadka islaamiga ah allah subxaanahu wa tacaala wuxuuna xasuusinayaa xilli aanu tabar darnayn oon jilicsanayn oon awood lahayn iyo markii alle subxaanahu wa tacaala noo gargaaray inaanan shukriga aanan ka tegin alle wuxuu leeyay waxaad xasuusataan xilli aada jilicsanaydeen tiradiinnuna ay yareed tayadiinnuna ay yareed dadkuna idin daciifsanayeen ilaa uu gaaray ilaahay cadowgiisii garguurta ahaa inuu yidhaahdo sida xaaqinku kale ayaa loo xaaqayaa mujaahidiinta ama mallaay biyihii ka dhammaaday weeye laakiin arrintu siduu isagu u hadlay ma aha koonkan allah baa maamulo waman nasru ilaa min cindi illaah hiil iyo guusha alle gacantiisay ku jirtaa annaga marka waxaana laga rabaa nicmada allah inaan ka shukrino waxaa maanta noo muuqanaya walilaahi alxamd bishaarada naga soo gaarayso shabeellada dhexe waxa mu'miniintao dhan ku farxeen weye wax laabta alle ku caafiyey weye waxaana laga rabaa allah subxaanahu wa tacaala sidaanoo kale markuu noogu hiiliyo inaan u shukrino wamaa bikum min nicmatin fa min allah nicmo kasta oon haysanno alle xaggii bay ka timi allah baan waxaan u shukrinayaa shukri aan dhammaan lahayn uma daalika fariin waxaan u dirayaa dadka walaalaha iyo mujaahidiinta ee saaxada jooga annaguna saaxo kale ayaanu joognaa qaluubta iyada way inila socotaa jirkayga hadduu kala fog yahay waxaan leeyahay abshiru waxaad ku bishaaraysataan waxaad ku faraxdaan iyo waxaad rajaynaysaanba alle subxaanahu wa tacaala baan hiilka noo hiiliyey intaan ka badanna waan ka sugaynaa waxaan walaalahaya la qaybsanayaa mujaahidiinta gaar ahaan kuwa shabeellada dhexe jooga farxadda iyo nasriga ay gaareen waa wax muslimiintao dhan usoo wada hoyday saqiiran wa kabiiran rag iyo dumarba waad aragteen gabdhaha mu'minaadka kaan intay jihaadka ka qaateen dahabkoodii bay bixiyeen waxay bixiyeen ilmahoodii bay direen waa yeelkii baa ducaynayo sidaa daraaddeed allah subxaanahu wa tacaala waxaan uga shukrinayaa nicmada weyn uuna siiyey sheekh casaam abuu yaxya ayaa sheegay in guusha shabeellaha dhexe ka dhacday ay ahayd mid lama filaan ah asigoo hoosta ka xariiqay in lagama maarmaan ay tahay in markan oo kale allah la isu dhuldhigo waxaan dareemi karnaa dee maalimahan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu keenay nasri ayuu keenay annaga lafteenna maanaan filahaynin cadowguna waxaa laga yaabaa inuu saa u jabaayo isaguna muu filahaynin waa nicma min allah waa in ilaahay tabaaraka wa tacaala loogu mahadnaqo weeyaan markii marka ay yimaadaan nicamka noocaas ay yimaadaanna waxaa la rabaa in la tawaaduco santaagga in layska ilaaliyo ayaa la rabaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam maalintii maka uu furtay aad iyo aad buu u tawaaducay madaxiisa aad buu u foorariyay daqta ara'sa ilaa garhkiisa uu gaadhay koori hashiisa uu gaadhay ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tawaaducay lanuqlaba alyowma min qila markii xuneyn lagu jabay yaan loo qaadanin in saxaabadoo dhan aysaa wada yidhaahdeen hal nin baa dhahay maanaa hal nin baa wuxuu dhahay lanuqlaba alyowma min qila tii maxay keentay marka wa yowma xunaynin id cajabatkum kahratukum falam tugni cankum shay-an wadaaqat calaykum alardu maa raxubat uma wallaytum mudbiriin laakiin kadib baa ilaahay tabaaraka wa tacaala nasriga guul oo gadaal ka keenay markii lasoo noqday ee lasoo rogaal celiyey marka waxaa la rabaa annaga lafteenna inaan isbarno tawaaduca noocaas inaan isbarnaa la rabaa yowma badrin maxaa la dhahay wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa ilaahay baa tabaaraka wa tacaala gamay hawsha ilaahay baa tabaaraka wa tacaala wata wama nasru ilaa min cindi illaah ina allaha casiizun xakiim marka nasriga ilaahay baa tabaaraka wa tacaala keenaya dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye waxay dhibsadaan weerarada kaga imaanaya xarakada shabaabulmujaahidiin oo doonaysa in gebi ahaanba ay dalka la wareegto sheekh fucaad maxamed kalaf ayaa tilmaamaya in jihaadka ay sii wadayaan waxay mujaahidiintu meel kasta ay joogaan aan u shukrinaynaa allah subxaanahu wa tacaala waxaana sii wadaynaa biidni illaahi tacaala annagoo allah kaalmaysanayno jihaadka baan sii wadaynaa jihaadkaan laasimaynaa xataa raayada tawxiidka meel walba laga taago biidni illaahi tacaala waxaan markaa mujaahidiinta leeyahay walaa tahinuu walaa taxsanuu wa antumu laclowna in kuntum mu'miniin iimaanka aan ogaanno taqwada alle aan ogaanno daacada allaan ogaanno allah baan noo ballan qaaday inaan annaga u nasaro mariyo walaa tahinuu walaa taxsanuu wa antumu laclowna shardiga arag in kuntum mu'miniin mu'miniin iimaanka haddaan xaqiijinno allah subxana wa tacala waa noo hiilinaya bishaaradaa nooga timi shabeellada dhexe meelo badan naga soo gaartay ee allah baan uga shukrinaynaa waana ku farxaynaa weliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan ayaa gebagabadii kulanka sheegay in dowladda federaalka oo ay eeday duulaankii ay soo qaaday asiga oo dhinaca kalena sheegay in ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay yihiin kuwa sababta u ah in amni lagula noolaado gudaha wilaayaadka islaamiga ah waxaanu kula taliyey in aanay cadowgooda xabadda ka joojin waxaan bogaadinaynaa nasriga muslimiinta maanta ilahi subana taala u dhexalsiiyey oo cadowga ilahi subana taala israa'iilka ahaa ee sanawaad ka hor kusoo duulay wilaayaadka iyo amniga ka jira ee ku dhaqanka shareecada islaamka maanta ilahi subana taala jebiyey oo meesha shalay duulahan ka soo qaadan ilahi subana taala maanta waxaweyan uu ku celiyey allah nugu mahadnaqeenaa waxaan leenahay walaalihii arrintaasi waxaweyaan u qumay ee u istaagay ilahi subana tacaala waxaweyaan ajar ha ka siiyo kooda shahiiday ilahi subana taala shahaadada ha ka aqbalo kan dhaawacanna ilahi subana taala waxaweyaan ha bogsiiyo xaqiiqatan ee walaalaha furmaha joogo maanta waxa weyaan ilahi subana taala wuxuu sabab uga dhigay amniga iyo mogtay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo wilaayaadka ka jiro inuu ilahi subana taala maanta mogta dhiigooda ku xaqiijiyo iyo ilahi sabab uga dhigay waxaan leenahay hadda maanta waxa weyaan dadka dadka u maqan waa idinka bacdallahi dadka mugta laga sugaayo ummadaani mugta horumar inay u keenaan waa idinka ilahi subana tacaala waxa weyaan ha idinla garab galo hoosha awadaan cadowgaasna mugta inaad ceersanaysaan oo mugtahay aad mar kasta dabarjaraysaan haka daalina ilahi subana taala waxaweyaan wuu idinka guulsiin doona haddaa ilahi subana tacaala dariiqiisa aa ku toosnaadaan deegaanada ceel cali axmed alkowsar boos hareeri cali fooldheere caadley ceelbaraf miir taqwo biyo cadde warshe sheekh qor ciise ayaa toddobaadyadii u dambeeyey waxay soo galeen gacanta xarakada shabaabulmujaahidiin kadib markii looga taagroonaaday dowladda federaalka ah qaar badan oo ka mid a ciidamada dowladda federaalka ayaa dhegta dhiigga loo daray intii dagaaladu ay socdeen iyadoo mu'asasada alkataayib oo ah garabka warbaahinada xarakada shabaabulmujaahidiin ay baahisay muuqaallo iyo sawirro dagaal ka turjumaya kuwaas oo lagu soo bandhigay midadka ciidamada dowladda federaalka ah oo afka ciidda ku haya iyo weliba qoryihii laga furtay qalqal xoogle ayaa ka jira qaybaha gobolka ay kaga sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka ah iyadoo cabsida ugu darin ay ka taagan tahay magaalada aadan yabal oo shacabkii degganaa ay ka qaxeen dushana ay ka fadhiyaan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin sidoo kale magaalooyinka saraakiisha iyo weliba madaxda ku sugan ay cabsida la hurdilayiin waxaa ka mid ah mahadaay jowhar iyo balcad
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي